Maamulka degmada waa beri oo kaashanaya ardayda wax ka barata iskuulada Maxamuud Mire iyo Ragogius ayaa olole wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta nadaafadda degmada ka sameeyay xaafadaha degmadaasi. Ardaydan oo qoysaska uga tagaya guryahooda ayaa u sheegaya dadka inay iska fogeeyaan qashinka isla markaana la joojiyo biyaha wasakhaysan ee lagu daadiyo wadooyinka. Qaar ka mid ah ardayda sameeyay ololaha wacyigelinta ayaa ka waramaya sida ay bulshada u wacyigelinayeen.
Magacayga Caasha Cabdulaahi Maxamed ayaa la dhahaa. Waxaan ka soconaa degmada Waaberi. Waxaan u soconaa inaan aadno xaafadaha Waaberi. Degmooyinka xaafadaha Waaberi waxaan u soconaa inaan wacyigelino, aan nadaafadda aan ka talino mar walba, inaan dhahno dadka biyaha iyo qashinka aan iska fogeeyno, aan nadaafadeena mar walba aan ilaashano.
Waxaan dhihi lahayn dadka oo laamiga qashin yacni biyaha wasakh ku soo daadinayo, qashinka xaafadaha biyaha oo balaacada yacni oo meesha godka la qodaynin oo biyaha iska soconaya xaafadaha galayaan. Fadlan waxaan idin dhihi lahayn joojiya saas qashinka la biyaha qashinka ku jiro oo wasaqaysan laamiga lagu soo shubayne joojiya.
Magacayga waa Mubashir Axmed Cabdiqaadir oo ku dhawaay barnaamijka ololaha wacyigelinta nadaafadda. Waana ku faraxsanahay maanta inay waaxda degmada Waaberi ay noo daafurto barnaamijkan. Waana maalin weyn oo ay noo tahay aan ka qayb qaadanay nadaafadda.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Cali Cabdiqaadir Karaama ayaa u mahadceliyay maamulka iyo ardayda iskuuladii ka qayb qaatay ololahan wacyigelinta ah.
iskuul maxamuud mire iyo iskuul raagowgaas ardaydooda dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ay ka wada qayb qaadanayeen wacyigelinta nadaafadda degmada Waaberi waxaa la tegey guri guriyaa loo tegey ardayda arday walba ama laba ardayba waxay istaageen guri guriga markii ay waalidiin ama walaale ay ka soo baxaan waxay u sheegayeen nadaafad darrada iyo dhibaatada ay leedahay waxay ku baraarujinayeen inay wacyigelin ay u samaynayeen waxay ku baraarujinayeen in la nadiifiyo guriga hortiisa la nadiifiyo mashruucaasi mashruuc guulaystuu noqday insha allah waa joogtayn doonaa sidanna waa ka horumarin doonaa guriguriya sidii tabliiqi loo tegi doonaa wacyigelinta nadaafaddana loo gaarsiin doonaa haddii ilaa yidhahdo Ololahan wacyigelinta ayaa loogu talagalay in bulshada la fahansiiyo sida ay door uga qaadan karaan ka hortagga nadaafad darrada si loo helo magaalo qurxoon